iyadoo dhammaan kalsoon waxay u soo dareemaysaa war xaqiiqo ah oo ku salaysan xilkaalnimo codkii xabsiyada ku jira ayaan darrawaaba ku dhacdayba oo ah dembiyey galeen haddana dembi labaad in xabsigii ayaga looga geystaa waa waxyaabaha xuquuqu insaanka ka hor imaanaya ballan waxaan ka qaadaynaa shacbiga soomaaliyeed inaan dhammaystirno wax alla wixii sharci ahaa oo xaqdhowraayay xuquuqda bini'aadamka insha allahu tacaala sanadkan inuu dhammaystirnaado deeqdan hadda maanta aan u jeedno oo ah shacbigii soomaaliyeed dhallinyaradii soomaaliyeed inay ayaga maalgeliyeen oo xabsigii u fureen waxbarasho